bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu fiid wanaagsan dhammaan bahda saxaafadda iyo golaha wasiirada iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sida uu wasiirku sheegaba bress conferensiga ama kulanku wuxuu ku saabsan yahay baahinta iyo idla inaan idla qaybsanno go-aan saddex iyo tobankii bishii julaay ee golaha wasiirada ay ku gaareen magaalada kismaayo kaas oo lagu mamnuucayo dhammaanba wax kasta oo lagu taageerayo ururada nabaddiidka iyo argixisada sida al-shabaab iyo daacis waxaan ka warqabnaa in dhaqaale aada u fara badan oo magacyo kala duwan loogu yeero ay ka soo galaan ururada argixisada sida shabaab qaybo kala duwan ee bulshada ah lacagahaas waxaa loogu yeeraa taakulayn waxaa loogu yeeraa sakawaad waxaa loogu yeeraa isheeg ganaax waxaa loogu yeeraa taakulaynta mujaahidiinta waxyaaba fara badan ayaa loogu yeeraa waxaana laga qaadaa cid kasta oo hanti ay ku tuhmayaan waan ognahay in kooxaha argixisada oo si joogta ay uga cagjugleen camburina ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed baadna ay ka qaataan waxaan ka warqabnaa baaddaas ka sokow ganacsato iyo maalqabeenno fara badan oo ilaa xad ku qanacsan fikirka al-shabaab inay jiraan oo ku dhiiro geliya ganacsate iyo dad kaleeto soomaaliyeed oo dhaqaale leh inay si sahlan u taakuleeyaan waxaan ka warqabnaa in nidaamkeena isgaarsiinta xawaaladaha iyo habka lacagaha loo kala wareejiyay inaysan noo nidaamsanayn waxaad kalood ka warqabtaan inay jiri karaan annaguna aan ognahay inay jiraan ganacsiyo fara badan oo u muuqda meelo shabaabku ay ku maareeyaan dhaqaalahooda iyo sirdoonkoodaba waxaad la socotaan inay ka faa'iidaysanayaan argixisadu burburka baaxadda leh ee ummadda soomaaliyeed ay soo gaartay oo dhan walba leh iyo dagaalada iyo colaadaha qabaa'ilka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada udhexeeya iyo qabaa'il ilaa xad xitaa siyaasiyiinta khilaafka iyo isjiidjiidka ka dhexeeya marka si arrimahaas wax loogu qabto wax looga qabto dabcan oo looga hortago dhaqaalaha cadowgan faraha badan oolaayo loo xakameeyo dabcan golaha wasiiradu go-aano ayay soo gaareen lagu xakameynaayo bulshada soomaaliyeedna lagu baraarujinaayo in ay khatar tahay in la taakuleeyo cadowga waxaa lagu marmarsiyoodaa dadka inta badan waxay ku marmarsiyoodaan waana handadaan waana cabsadaan laakiin ila ma ahan inay qiil tahay in lacagta la siinaayo shabaab la garan waayo in qarax lagu soo samaynayo rasaas dadka lagu dilo oo lagu dumiyo guryaha in lagu gadanayo dad masaakiina in lagu laaynayo in si toosa iyo si dadbanba lagu xoojinayo jiritaankooda iyo howlahooda marka ma u malaynayo qiil inay tahay si aada lafahaaga ku dabaratid oo aada lafahaaga ku badbaadid ummadda soomaaliyeed guud ahaan in riska ama khatar la gesho waxaa la rabaa wixii hadda ka dambeeya haddii ilaah yidhaahdo in laga waantoobo taakulaynta si tooska loo taakulaynaayo cadowga macquul maahan qof maka almukarama jidkeeda ku ganacsada oo bakaara ku ganacsada oo suuqbacad ku ganacsada oo xamarweyne ku ganacsada in qof toorotooru jooga baad joogtaa uu ka qaado dadka soomaaliyeed laba waddaa u furan in ay ka guuraan goobaha nabdoon ee dowladda ay degan tahay la degaan shabaab inay la dagaalamaan kana hor yimaadaan ee uma furna in si ay si yacnii in la dullaysto uma furna in baad joogtaa laga qaato uma furna xoolihii dhididkooda iyo dhacaankooda ay ka keeneen dadka in lagu laayo ay yidhaahdaan waa cabsanaynaa dowladda waajibaad saaran waxay tahay ilaa xad intii ay ammaan sii karto ay difaaci karto oo ay ka hor istaagi karto qof soomaaliyeed dhibaato in ay uga timaado shabaab inay dadaalkaas samayso waajib waaye inay guluf iyo duulaan ay ku qaado meelaha shabaabka uu degan yahay oo jiritaankooda sida ugu dhaqsiha badan meesha looga saaro waa waajib dowladda saaran dadka soomaaliyeedna waxaa waajib saaran ah in dagaalkaas cadowga lagu haayo hal meel looga soo wada jeesto oo aanan hadda dowladda si gooniya aanan ii sheegeen loogu fiirsanin go-aamada hadda la gaaray marka waxay ka mid tahay waxaa la ballaarinaa dagaalkii lagu haya shabaabka oo dhaqaalaha looga hor istaaga hal wiil qoray watay ammaankii liigu xumaa wuxuu waa la kabyo kala duwan oo siyaasad leh oo dhaqaalo leh oo bulsho leh oo wax walba fara badan leh waxaa la rabaa marka qorshe qaran oo dhammaystiran iyo aragti ballaaran in laga qaato dabcan intaan dhiigbixi lahay waxaa naloo qaatay in aan kulligeyn hal meel aan ugu soo wada jeesanno annaga waa naqaanaa qof kasta lacagta la saaro laga qaado waxaan haynaa caddaymo arrimahaas la xidhiira waxaan u yeeri doonaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed oo baadda bixisay hal qof qof waa u naqaana haddii la helaad waa arki doonaa dabcan wixii hadda ka dambeeyana cid looga dul qaadan doono ma jirto inay ku qanacsanaato xukunka shabaab cid looga cid loogu aabayeeli doonaa ma jirto inay u aqoonsato ciddii canshuur siisa shabaab micnaheedu maamul sharciga iyo nidaam sharciga u aqoonsanta ma laga yeeli doono haddii ilaah yidhaahdo in ay shabaab hoosna ay ka siiso ii sheeg maxaan ku dhaha canshuurta korna owliya isay kaana dhigto dadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa waxaan si loo dhammaystiro hal meel waxaan looga soo wada jeesto dagaalka dowladda ay ku jirtana gacan la siiyo dhaqaalaha shabaab la siinaayo cudurdaar ma leh anigii siday ila tahay waxaan ka rabnaa marka isgaarsiinta bangiyada xawaaladaha in aysan lacag u qabanin u kaydinin u ganacsiinin u kala u kala guushin wixii hadda ka dambeeyana qorshe dabcan waxaa jiri doono si dhow lagula socon doono oo xisaab la furan kara aysan jirin ayadoon dowladda ogeyn oo xoolo la bixin kara aysan jirin dowladda iyadoo ogeyn oo tallaabo dhaqaale oo la qaadi kara aysan jirin iyadoo dowladda ogeyn ciddii lagu qabtana ayadaa ka jawaabaysa sababta saas loo yeelanayo inaan ganacsiga iyo dadka soomaaliyed aan camburinayna ma ahan waxay tahay naftiinna iyo maalkiinna iyo sharaftiinna inay nabad gasho ayaan rabnaa dabcan dagaalkaanu dagaal sahlan maahan dagaal oo hadda ii sheegay jidadka inti la istaago dad la baarbaariyo ku joogsana maahan haddii haddii dhaqaaliga ku qulqulaayo oo qalbiga dadku ka taageersanayo oo og yihiin in laga cabsanaayo oo og yihiin tallaabooda jir in laga qaadayn cadowgan lama xididisiibi karo wax si gooniya looga qaban karaan ma jiro waxaan rabnaa dagaalka shabaab lagula jiro iyo argixisada iyo nabaddiidka wixii hadda ka dambeeya inuu ballaaran doono xoogaysan doono kulligeenna ay tahay inaan ka qayb qaadanno haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay waxaana la gartaan dowladda ay gacan siiyaan ciidamadooda ay garab istaagaan sida ugu dhaqsiyaha badanna haddii ilaah yidhaahdo marba haddii dhaqaalaha laga cuuriyaamiyo jiritaankooda ma sii jiri karo laakiin haddii bishii qof kasta oo dukaan leh iyo qof kasta oo goob ganacsi leh iyo qof kasta oo shirkad leh inta loo yeero xoolihiis waa intaan la yidhaahdo wixii doono laga qaadanayo haddana waxaas baabuur qaraxa iyo rasaas iyo wax la dilo iyo bastoolado ciidan lagu qoranayo dagaalkaa ma istaagayo dagaalka waxaa joojin kara waxaa kowka ah dadka dhaqaalaha bixinayo fadlan wixii maanta ka dambeeya cid loogu dulqaadan doono inay shabaab dhaqaale siyaa ma jirto waxaa laga codsanaynaa ganacsatada aadda wixii ka dambeeya saacaddan shirka jaraa'id la qabtay ciddii toortoorow iyo ii sheegeen maxaan ku dhahaa meelaha ay shabaabku deganyaha aadaysa waa la qabanaa ciddii ka imaanaysana waa la qabanaa su-aalaha la weydiinaa ciddii lagu tuhmo ama lagu xaqiijiyo in ay dhaqaalageeyeen u xugun tageen shabaabka meelaha ay joogaan ay tagaan maxkamada la saara hantidooda waa lala wareegaa wax turiin la yidhahdo hadda kadib haddii la yihahdo ma jirto dadka soomaaliyeed markii hore haddaysan xaaraan loo aqoonin shabaab wax la siiyo wixii maanta ka dambeeya waa xaaraan ciddii logu ciddii ciddii lagu arkana shabaabkay la mid tahay marka dacban taliyaha booliiskan siino haddii la yidhahdo anigu waxaan rabaa inaan intaas kusoo gunaanado aan insha allahu sida ugu dhaqsiyaha badanna go-aamadan way way dhaqan geli doonaan cabashooyin iyo qayle iyo buuq waa ka imaan doonaa laakiin ha loo dulqaato ujeeddada laga leeyaha ka weyn haddii ilahay waxa go-aamada loo gaaraa ujeeddo xun maahan waxay tahay dhiigga iyo sharafta ummadda soomaaliyeed inay badbaado waxaa la rabaa dhaqaalihiinna iyo sharaftiinna meel kastoo joogtaan inaad u istaagtaan ood baraarugtaan cid wax idinkala qaban karta cid idinka wax idin qaban karta ma jirto haddaana idinku wax qabsanin tale waa mahadsataa soo dhowow